الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فذل المأخذا وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم والأمر قبل الفعل قد تعلق بالفعل للإعلام والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا فليس فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حذر يقدم وذا تعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى وما إلى هذا وهذا ينتصب ففيه خلف دون نص قد جلب وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه فاللوم قبله على التلبس بالفعل وهي من أدق الأسس وهي في فرض الكفاية فهل يسقط, يسقط الإثم بشروع قد حصل للامتثال كلف الرقيب فمه للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب وبينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقدا عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمير بالذي امتنع في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور ولا يكلف مكلفيو بغير الفعل فعل أه وحان أهين مكو كلفيو باعث الأنبياء أنبياء اللي سودريي ورب الفضل فضل ربي فعل وحان أهين ذاتك كوا كلفه فكفنا جوجين داندا إيا إسعلين تاندا بالنهي بسبب النهي نهي سبب كي أن اسكو علينو مطلوب النبي طلب النبي نبي دوني تانكي سوي والكف كفغنا فعل فعل وي في صحيح المذهب مذهب كفي ونحدي سأيو فعل كويه يعني وحليه هي أه رب سبحانه وتعالى مكلفين توحوا كلفاء وكليا فعلي وحان فعلي أهين عدنا لو كلفي مايو shayga hadduusan ficl ahayn ee cadam yahay mukallaf kuma tihid waxaad mukallaf ku tahay oo keliya ficli weliba ficlu nafsika ayaad mukallaf ku tahay maqduur inuu yahay oo macluum yahay oo shuruudaana waa annagii soo sheegnay waa yahay haddaba waxaa isweydiina nahyiga waxaa mukallafka lagu yahay muxuu yahay nahyiguu soo waxaa mukallafka lagu yahay cadam soo ma aha maya cadam ma ahee kafi wey cadam iyo kafina laba arrimood bay kala yihiin cadam waxaa la yidhaahdaa shayga inuusanba jirin kafigana waxaa la yidhaahdaa adiga inaad isceliso shayga waa kuu suuroobi karaa inaad samayso way sahlan tahay isqabashada aad isqabaniyo waxaad iska celini ribaa kuu suuroobi karta inaad qaadato maanta ee khamre inaad cabtaa kuu suuroobi karta naftaadii baad celisa ka celisa celintaa naftaada aad celini weeye nahyiga waxa lagu doonayo oo weliba marka aad celini sababka aad u celinaya kugu kallifaya nahyiga waa inuu yahay haddii celintu dan kale ay keento ee khamradan maanta haddii aad cabto waad waalani haddii aad waalatana safartaad aadi lahayd aan kuu suuroobaynin marka si safartii ayaan kaaga baaqanin waxba khamre xabin haddaad istiraahdo naftaadii waad celisay laakiin celintaasi binahyi ma aha nahyi sababkii nafta kuma celin haysa ee waxaa la doonayaa nafta waa inaad celisaa bisababi nahyina waa inaad ku celisaa nahyiga shaarica sababkii waa inaad nafta ku celisaa nabigana calayhi salaatu wasalaam marka uu nahyiga soo aroorinayo waxa uu mukallafiinta ka doonaya taa weeye kafigaas weeye iyo naftoo la celiyo kafigaa iyo nafcelintaasina waa ficli oo ruuxa mustaiic uu ku yahay oo haddii uu doono wuu yeelaya hadduu doono wuu garabmari karaya mustaiic buu ku yahay waa yahay kadib wuxuu ka dhisi doonaa furuuc aan laisku khilaafsaneen aan laisku waafaqsaneen oo mukhtalafa ilaa kow iyo toban farc buu ka dhisi doonaa walaa yukallifu ma kallifo bikayri ficli ficli waxaan ahayn kuma kallifo baaciul ambiyaa'i ambiyada allihii soo dirayey wa rabbulfadli ixsaanka rabbigiisa ficli waxaan ahayn kuma kallifo فكفنا اسعلنت النذا اسقبشدا عن اسقبرينو بالنهي بسبب النهي نهي السبب كينا اسكو علينينو مطلوب النبي اسم مفعول وي لكن مصدر لو لجيدو مطلوب النبي اي طلب النبي نبي وحا uu doonayo wi والكف اسعلنتنا فعل فعل وي في صحيح المذهبي مذهب كيس فيه دحديسو فعل كو يahay كف يا ترك با كلا ترك محض اه وعدم ترك محض شيء واد كتغتي inaad ka tagtaana waxaa keenay waayan kuu suuroobi karinba shayga maba yeeli kartid ee shaygan yeelidla'aanta aad yeeli weyde sababka aad u yeeli weydena ay tahay waayan kuu suuroobi karin kaasi ma aha ee min axkaami takliif ka mid ma aha waxaa hawaab iyo ciqaab midna ku helina ma aha ee shayga waa inaad naftaada ka qaban karto shaarica laftii ficli u suuroobi kara haddii uu ka tago rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficli u suuroobi karay ayuu ka tegey ka tegiddaa uu ka tegey ka tegiddaa lafteeda ayaa waxay tahay sharci ee axkaam laga qaadanayo cagsigeedoo tarkigaa in la garabmaroo ficli la sameeyaana waa garabmaritaan tashriicii la garabmaray ayuu noqonayaa waayahay ee masaajidka leeman ayaa lagu sameeyaayoo safka lagu simo leemankaasaa laga hadlaa oo waxaa la yidhahdaa leemankani ma ibtidaacba oo dee wuxuusan rasuulka ogeen calayhi salaam masaajidkiisa leeman ma lehe dadku takliiftii la saarayee la doonaya inay iskalifaano ayagu safka ay simaano ee arrinkaasaa laga dulqaadaya qaadiddaa laga dulqaadayo rasuulka kama ayan sugnaanin calayhi salaatu wasalaam leemanna ma lahayn masaajidkii haddaba leemanka la sameeyey ma shay mubaaxoo iska bannaanba se ma ahe waa muxuu ahaa shay ibtidaacahoo rasuulka ka dambeeye aan loo baahnay ilaa cibaadadii buu ka qayb qaadanayahay qolo walba meel bay u tawjiihinayaan qoladana ibtidaac ma aha waxaani waa shay jaa'isa mucaamalada caadiga ayna ka mid tahay waxay leeyihiin rasuulka ka tegidda uu ka tegey tarki maxdi bay ahaydee kafi ma ahayn waayo rasuulka masaajidkii leen kamaba suuroobaynin carruu ahaa meel leen in laga sameeyo inta uu ka suuroobo leen laga samayn karin ma uusan ahayn mar hadduusan ahaynna muxuu ahaa ka tegidduu rasuulka ka tegay tashriic ma ahayn oo insha allahu tacaala markaan sunnada u tagnaan arki doonnaay waxaan arki doonnaa waficluhu almarkuusu fi ljibilla kalaakli washurbi falaysa milla yacni ficliga ay caadada keento ama dabeecada bini aadamnimada ay keento tashriic ma aha rasuulkaa wax cunay hee inaan wax cuno rasuulkaan kaga dayanaya miyaad leedahay oo diinaan ka dhiganayaayo ilaah baan ugu dhowaanaya wax jira ma aha cunitaanka dabeecada bini aadamkaa keenta qaabka ma aha qaabka waa meeshiisa ee ficligan laftiisa maadaama ficli jibilli uu yahay tashriic maaha tarkiga rasuulka uu ka tagayna qaybtaasu ka mid noqonayaayo maadaama ayan u suuroobi karin tarkigaa tashriic ma aha sidaa ayay leeyihiin waka fakafuna ee ka tegiddannada binahyi aan uga tagno madluubu nabiyi nabiga dalabkiisii weeye walkafu iscelinta iyo kafigana ficlun ficli watarkuna waa qaabkala yidhahda waa isku mid ka tegiddana ficlun ficli weeye fii saxiixi lmadhabi madhabka fiyow dhexdiisu ficli ku yahay lahu tarkigaas waxaa u sugan yacnii tarkigaa axkaamta ka dhalani waxaa u sugan furuucun furuucda oo dukirad la sheegay filmanhaji kitaabka manhaji dhexdii lagu sheegay wa sarduhaa tirinteedana yeji'u wuxuu imaanayaa min bacdi dalbeyti beytkan gadaashiisu imaana min shurbin cabbitaan aw khaytin tulitaan ee dunti baan u jeedaa khaytin tunti wadakaatin gowrici wa fadli maa'in biyo zaa'ida wa camadin tiirki wa rasmin waraaqdii wa shahaadatin markhaati kici wamaa shayga cadala uu lumiyey naadiru ninkii mas-uulka ahaa wadurrahni rahanta kan u saaxiibkeena kadaa waa la mid mufaridun kii xadgudbaa lamida filcalfi calafka ku xadgudbay ee fadri barooni yahowni ogow alma'khada sida wax loo qaato baro wakallatii tii ayaa la mid ee ruddat la celiyey bicaybin cayb lagu celiyey wacadiba weliyuhaa weligeedana uu waxba waayey wa shibhuhaa waxyaabaha la midkeena mimaa kii buu ka mid yahay culima la yaqaan yacni wuxuu leeyahay tarkiga waa ficli ama kafiga waa ficli axkaam baa ka duldhismi axkaamtaa ku duldhismi wa khaasatan muta'akhiriilmaalikiya axkaamta ay ku duldhisaan waxaa ka mid a axkaam uu sardiyey nin la yidhaahdo zaqaaq alimaamu zaqaaq oo maaliki ah kitaab manhajulmuntakhab la yidhaahduu leeyahay iyuuna ku sardiyey kitaabkaa axkaamta uu ku sardiyey koob iyo toban faracuu ku sardiyey koob iyo tobankaa faracee uu ku sardiyey dhammaan waa wada kafi ama tarki axkaam baana ka laasimtay kow iyo tobankiibuu bilaabayo wuxuu yidhi min shurbin cabbitaana cunitaanna waa la mid yacni wuxuu u jeedaa qof baad ogaatay oon inuu dhimanayo qofka waa haraadsan yahay oon bay nafta uga bixi haysa adigana biyaad haysaa zaa'idka ah oo adigu markaa ixtiyaaja daruuri ayaan kuu haynin ayaad haysa waxaa la mid ah kii cuntada u dhimanaya sakaraadka ahaa oo gaajada ay haysay adigana cunto faadilkaa ayaad haysaa ninkii cuntadii ma aadan siinin inuu gaajaysay waad ogtahay inuu u dhimanayo waad ogtahay biyahan inuu u dhimanayo waad ogtahay mana aadan siinin sidii buu ninkii ku dhintay adaa lagugu leeyahay ninkaa damaantiisa adaa dile oo seen u dile ficli kafi la yidhaahdaad ku dishay hee wax siismadii baad ka joogtay sooma oo naftaadii aad ka celisay kafigaasaad ku dishay diyadiisaa lagugu leeyahay waaya min shurbin khaydin ninay nabar ku dhacay jaa'ifa calooshii baa kala jeexbatay abaa madaxa dakhar looga jeexay dun lagu tolaa loo baahday duntiina adigaa haya ninkaan dunta inuu u baahay u dhimanayo waad og tahay mana aadan keenin duntii waan reebtay haddii aad tidhaa waa qool moogta kaa maaha ma aadan hadlin ee duntii ma aadan keenin farahaad ka qaaday ninkii baa sidii u dhintay adaa diyadiisa lagugu leeyahay adaa dilay ninkaan waxaadna ku dishay ficli kafi la yidhaahdo ee waxbixintii aad ka joogtay waa yahay dakaatin gowrac neefaa lagugu ammaanaystay neefka ay nafta qabatoo sii dhimanhay ma aadan gowricna farahaad ka qaaday waad ka fiirsatay neefkaa sidii ku baktiyey hilibkiisa adaa lagugu leeyahay adaa dila neefka ficli kafi la yidhahda adda ku dishay zakaatin fadli maa'in beeraad lahayd beertii baa biyo ilaah ku soo daayey way waraabtay nin jaarkaada ah ayay beertiisa biyo la'aan tahay beertaadina biyaha ka buuxa waxay ahayd il inaad u jeexdood meel u furto biyaha si ay u galaan ma aadan yeelina farahaad ka qaaday beertii bay ninkii ka ba'day adaa lagugu leeyahay beertiisa sababtoo adaa beerta ka baabi'iyey hee biyihii baa yaada ku sii daynin ficli kafi la yidhahda beerta kaga baabi'isay waa yahay waxaa ka mid ah fadli maa wa camadin min shurbin aw khaydin dakaatin fadli maa wa camadin soo maaha fadli maa camad guri dumayaad aragtay nin gurigiisaa sii dumaya ninkaanna gurigan wuxuu u baahan yahay hal tiir in la geliyo tiirkaan haddii la geliyo gurigan ma dumayo guriga haddaan tiirkaa la gelinina wuu dumaya tiirkiina adahaya ma aadan gelinin kaal qaadee tiirkan gashana ma aadan dhihin gurigii baa sidii u dumay adaa lagugu leeyay gurigaasi adaa dumiye ficli kafi la yidhaahda ku dumise camadin waa yahay waxaa ka mid ah rasmin xaq baa la isku haysta xaqa waraaq bay yuu ku qoran yahay waraaqdii adaa og meeshay taallo ama adigaaba haya waraaqdii ma aadan keenin xaqii baa sidii ku lumay adaa lagugu leeya xaqi adaa lumiyey ficli tarki la yidhaahda adaad ku lumisay ilaa waraaqda inaad keentaa la rabi shahaada laba qofaa wax isku haysta adaa markhaati ka ahaayoo qofka xaqale waad og tahay waa iska aamustay ma aadan sheegin xaqii baa sidii ku lumay adaa lagugu leeyahay ficli tarki la yidhaahdaad ku lumisay xaqii waa yahay shahaada wamaa cadala naadiru nin ayaa wuxuu mas-uul ka yahay maal yacnii waqafuu mas-uul ka yahay ama agoon maalkeeduu mas-uul ka yahay mas-uul weeye hadduu mas-uul ahaa xoolihii oo sii lumayo uu mas-uul ka ahaa ama waxay u baahan yihiin cunto iyo wax lamida ayuusan siinin faruhu ka qaaday xoolihii waa lumeen sidii bay ku baabi'een isagaa lagu leeyahay xoolahaas isagaa baabi'iyey ficli tarki la yidhaahduna ku baabi'iyey wamaa cadala naadiru waduu rahni hee ninaad ninaad deen ka qabtay ninaad deen kaa qabaan u jeeda deentii hadduu kaa qabay rahamku kuu keenay arrintan deenta kuu keenaya rahamtan sii hayso xoolihii rahamta ahaayadee lagugu aaminay aad haysay oo sii lumayaad aragtay dan kama aadan yeelanin xoolihii sidii bay ku lumeen adaa lagugu leeyahay xoolaha adaa lumiyey ficli tarkii la yidhaahdaad ku lumisay waa yahay mufaridun fi lcalfi xoolaa lagugu ammaanaystay ninaa ammaano kuu dhiibtay neef buu kugu ammaanaystay war neefkaaniyahow iisii hay cooskaasna sii neefka cooskii la siin lahaa biyihii la siin lahaana wuu u keenay neefkiio geedku ninkii ku xiraba kama adan fuurin coosna ma adan keenin waxbana ma adan yeeline halkiibuu neefkii ku dhintay adaa lagugu leeyahay neefkaasi adaa dilay ficli tarkii la yidhaahdaadna ku dishay oo waxaad ka tagtay inaad cuntadan iyo calfigan aad u keento ayaad ka tagtay waa yahay mas'alada kow iyo tobnaad ninaad gabarh aad ka doontay dhagka buu kugu nikaaxay gabadhi meherkiina fartaad ka saartay gabadhi gabadhaa waaba maciib adigu warka ma haysa ceebihii lagu radin jiray oo guurka lagu kala fasqan jiray ee shanta ahaa mid ka mida ayaa ku sugan gabadhii waaba majnuun ile adigu majnuun mukallafo ma haygaba daa gabadhii baras bay qabtaa ama juudaan bay qabtaa ama insidaadulmaxal meeshii baaba xihan ama meeshii qarni iyo gees baa ka soo baxay waxbaa fasahaadsan ceebihii lagu celin jiray ayaa ku sugan gabadha adigu war maadan haynin gabadha waa is ogtahay weligana waa ogyahay meherkiyaa lagu leey weligaa lagu leeyahay waa yahay weligii isagu qool buu xoolahaadii ku baabi'iyey tarkii kuba usan baabi'inin la gabadha asagaa kugu nikaaxay wadka weligii aa macduum noqdo hama haysto shilin ma wax laga hayada ma wax laga qaadaa ma haysto gabadhiyaa lagu leeyay meherkii oo gabadha sidee loogu yeeshay dee xoolahan iidaa lumisay waxayna ku lumisay ficli tarki la yidhaahdo maxay u sheegi weyda ceebka maxay u dhi anigu waa ceebaysnahay sidaa hala ogaado mar haddayaan dhihin ficli tarki la yidhahdo xoolihii ku lumisay meherka iidaa lagu leeyahay ama saa'ishaasuu sardiyey lahu ee nahyiga waxaan ujeedaa kafiga ficlinimadiisa ayuu u sugnaaday furuucun faracyaalo furuucda oo dukirat lagu sheegay filmanhaji kitaabkii manhaj ahaa manhajulmuntakhab lagu sheegay wa sarduhaa tirinteeda iyo xidhiidhinteedana yeji'u wuu imaanayaa min bacdi dalbeyti beedkan gadaashiisa ayuu imaanay min shurbin marka abyaadan asaga male oo maraaqiga kuma tirsana ee ninkaasuu ka soo qaatay zaqaaqa maraaqiga abyaaddiisa haddii la tirinayo ma lagu tirinaya abyaadan iyo kuwii aan soo marnay iyo se lagu tirin maayo waa laisku khilaafsan yahay min shurbin cabitaanah cuntadiina waa lamidoo ruux u baahan adaad iyaadan siinin ow khaydin duntii ah ruuxii la toli lahaayoo duntii aadan siinin wadakaatin gowrici ah neefkii oo sii dhiman ayadoon gowricin wa fadli maa'in biyo zaa'ida beertaadii bay biyihii ka soo hareen beertii kale kuma aadan sii daynin fadli maa wa camadin tiirkii aa gurigiisu sii dumaya tiirkii aad haysay aadan siinin wa rasmin waraaqdi wa rasmi shahaadatin in la yidhahdo laisu idaafeeyo way suuroobi karta wa rasmin iyo wa shahaadatin laba in loo kala qaadanaa sidaasaa ka sii fiican wa rasmin waraaqdii ah waraaq xaq ku qoran yahay iyo wa shahaadatin markhaatikac iyo wamaa wixii cadana uu dhumiyey naadiru ninkii mas-uulka xoolaha ka ahaa ee naadirka ahaa wadur rahni rahanta kan u saaxiibka ah kadaa waa la mid asna oo kii rahanta loo dhiibay hadduusan neefkii calfinin khalaas waayo waa asdaa isagaa lagu leeyahay wa mufaridun kii xadgudbayna waa la mid filcalfi calafka ku xadgudbay neef ammaanaa loo dhiibtay neefkii ammaanada ahaa calafkii la siin lahaana waa loo dhiibay mana uusan siinin sidii buu ku dhintay isagaa lagu leeyahay fadri baron iyo howni ogow alma'khada makaanu qaadashada ama sida wax loo qaato ogow wa kan latii tiina waa lamid gabadhiina waa la mid ruddad la celiyey bicaybin ceeb lagu celiyey oo wacadima u waaye weliyuhaa weligeedana u wax waaye weligeedana waxba ma haysto iyadaa loo noqonayaa iyadaa xaqii lagu leeya waayo xoolihii waxay ku lumisay ficli tarki la yidhaahdo wa shibhuhaa masaa'isha waxyaabaha shabbahana shibhuhaa wey waa mubtada wa shibhuhaa waxyaabaha shabbahana shibhigu anigii qoray wax jira maaha wa shibhuhaa masaa'isha waxyaabaha shabbahana midbaa kiibuu ka mid yahay culima la ogaaday walamru qabla alwaqti qad tacallaqa bilficli liliclaami qad taxaqaqa wabacdu lilinsaami yastamiru xaala talabusi wa qowmun farlu walamru amar qabla alwaqti waqtiga hortii lays amro amarka oo qad tacallaqa xihan bilficli ficli ku xihan qad taxaqaqa amarkaa wuu sugnaaday liliclaami liajli iclaami ayuu u sugnaaday wabacdu walililzaami ilzaam ayuu u sugnaaday bacdu waqtiga gadaashi bacda dukhuuli lwaqti yastamiru amarkii waa daa'imaya xaala talabusi gudagalka xaaladii wa qowmun qolana farruu arrinkaa way ka carareen saddex arrimood ayuu halkan ku sheegayaa musanif saddexdaa arrimood arrinka hore waxa weeye amar ayaa soo arooray amar ficli buu amrayaa in la sameeyo ficligaana waa muwaqat waajib iyo sunno midkuu doonaa ficligahana ficli buu amrayaa ficligaana waqti buu ku xihan yahay waqtiga marka la gaaro waqtiga intaan la gaarin amarkaasi muxuu faa'iideyni waqtigii hadduu galo se amarka muxuu faa'iideyni ficligiiba haddii la bilaabo salaaddii la guda galo amarkii muxuu faa'iideyni saddexdaa arrimooduu ka hadlaya ficliga ee waqtigaba intaan la gaarin amarkani lil iclaami buu u sugan yahay waa lagu ogeysiinayaa amru ilzaamin ma aha wax lagu markaa lagugu laasimanayee ficligaa samee lagu leeyahay haddeenaan joognaa salaadda casir amarkeeda ka waran waa amru iclaami waxaa nala ogeysiinayaa salaad casir mukallafnimo haddii aan ku gaarno inaan ictiqaadinno waajibnimadeeda inaan tukanaynana aan qadcinno go'aansanno iclaamkaasaa meesha yaalla oo keliya oo amarka wuxuu u soo arooray ogeysiinna la ogeysiinayo salaada casir waajib inay nagu tahay wakhtigeeda marka la gaaro waayahay wakhtigii baa galay wakhtigii hadduu galay amarkii wuxuu isu bedelayaa lililzaami samee waayo ficligii waa lagaa doonayaa hadda samee ilzaam waa yahay waa weysaysanay waa isdiyaarinay salaaddii baan gallay allaahu akbar amarkii xaggee maraya amarkii laba qol ayaa la isugu khilaafsan yahay qolka jumhuur ay wadatay saxiixana ah amarkii weli waa ku dul saaran yahay ilaa juska ugu dambe salaada aad ka dhammayso oad ka salaama noqsato amarkii waa taagan yahay oo amarkii wuu taagan yahay haddii la yidhaahdo soo taxsiilulxaasil dhici mayso salaad xaggee ka bilaabataa allaahu akbar ay ka bilaabanaysa allaahu akbar anagana faatixadii baan akhriyey amarka xaggee maraya ma allaahu akbartiyaa weli la isoo amrihay iyo faatixadii inaan akhriyo maye intaad samaysay amarkeedu wuu dhacaya inta kuu dhimanuu mar walba amarkii taagan yahay ilaa marka u dambee salaama noqsi lagu amro waa yahay waayo haddaan sidaa la dhihin taxsiilulxaasilaa dhici salaaddii dhexdaadu wadaa allaahu akbartii salaadda lagu gelaya kugu waajiba haddii lagu dhaho ka waran oo had allahu akbaraad salaaddiiba waa kaa guri salaadaa tukanta warkeeda jooji ama rukuucdiiba haddii lagaa doonaya adoo muxuu atixiyaadkii dambe u fadhiyaa rukuuc lagaa doonaa haddii lagu yidhaahdo oo hadda waa soo rukuuci aad tiro salaaddiiyaaba guri taxsiilu xaasilaa dhacaya qolo ayagoo arrinkaas sidaa isu qabadsiin waayeene waxay yidhaahdeen war maya mar haddii ficliga la gudagalo amarkii waa dhacay wax amaroo laga ku saaran male salaadda ma gashay allaahu akbar wax salaad tuko lagu leeyahay oo amaroo ku dul saaran maba jiro maxaa dhacay taxsiilu xaasilaa dhacaya ilaa salaaddii allahu akbartaaba ka mid ahayn maanta idin allahu akbar oo ku celcelin maaya maaya amar kuma saarre salaadaada iska wado kaa waxaa markiiba lagu radinaya amar hadduusan idul saarnayn allahu akbar markaa idhaahdo haddaan loodaydaba iska raacda ka warran dhaqaajiyo salaad maan tukaday maya salaad maada tukaday oo waxaa mujmac lagu yahay ma'muuru bihiga ajzaada ka kooban shayga ma'muurka islamarkaana dhowr jus ka kooban amarka ajzaadoo idil ayuu cammimaya jus ka mid ee hadduu maqan yahayna ajzaadi kale lama heli karayo marka salaaddii salaama noqsigii u dambe iyadoo aan la helin salaad la heli maayo marka sidaa ayaana lagu dawaynayaa qoladaana waddadaasay mariyeen walamru amar qablalwaqti waqtiga hortii la is amro amarka oo qad tacallaqa ku xidhan bilficli ficli ku xidhan qad taxaqaqa amarkaa wuu sugnaaday liliclaami is-ogeysiin ayuu u sugnaaday oo in ee amarka aad ictiqaadiso lagaa doonayo wbacdu lililzaami wa huwa amarka lililzaami ilzaam ayuu u sugnaaday bacdu bacda dukhuuli lwaqti waqtiga intuu galay kadib waqtiga mar hadduu galay ilzaam weeye amarkii ayuu isu bedeli lililzaamida mubtade maxduuf ee khabar uga dhig oo wahuwa amarkana uu celi wahuwa amarka lililzaami wuu u sugnaaday sida ciraabkaasaa u fiican ciraab kalena waa bannaan yahay bacdu waa darafkii dambada lagu binayn jiray mudaafu ilayhigiisa inta la xadfe macnaha la niyeysan yahay binaan hayra in cadimta maa lahu udiifa naawiyan maa cudima qabluka hayru bacdu xasbu awal waduulu waljihaadu aydan wacalu qoladaasu ka mid ahaa soomaahi wa huwa lililzaami wa huwa amarka lililzaami ayuu u sugnaaday bacdu bacda dukhuuli lwaqti waqtiga gelidii kadib yastamiru amarkii wuu daa'imi xaala talabusi gudagalka ficliga la gudagalay xaaladiisa ayuu daa'imi amarkiiyo wuu taagan yahay wa qowmun qolana farruu istimraarkaasi ayay ka carareenoo waxay yidhaahdeen maay maay ma daa'imaya amarkii waa joogsaday farac baa ku dul dhismayaa faracana gadaaluu ka keeni doonaa falaysa yujzi man lahu yuqadimu walaa calayhi duuna xadrin yuqdimu wada tacabudu wamaa tamaaxada lilficli fataqdiimu fiihi murtada wamaa ilaa hada wahada yantasifu fiihi khulfun duuna nasin qad julib falaysa ma aha falaysa ficligu ma aha yujziu mid ka gudaya man axad ka gudi maayo yuqadimu horumarinaya lahu ficliga horumarinaya walaa calayhi duuna xadin walaa yuqdimu ku dhiiran maayo shaksiga calayhi ficligii ku dhiiran ma calaa taqdiimi lficli waa duuna xadrin mancin la'aanteeda wadaakaa atacabudu kii cibaadada ahaa weeye wamaa wixii tamaxada u baraxbeelo lilficli ficli u baraxbeelo yacni mucaamalo u jeeda fataqdiimu horumarin fiihi kaa la hormariyo murtadan mid laga raadi noqday wey wamaa shaygii yantasibuwamaa shayga yantasibu u nisba sheeganaya ilaa haada wahaada fa fiihi kaa waxaa ku sugan khulfun khilaaf duuna nasi nas la'aantii ayuu ku sugan yahay naska oo qad juliba la soo jeeda yacni wuxuu ka hadlayaa cibaadadii waa muwaqatan soo maaha cibaadadaasi muwaqadka ah waqtigeeda in laga hormariyaa ka waran yacni ficligan waxaan lagaa doonaya cibaado keliba ma aha shay baa lagaa doonaya inaad samayso shaygaana muwaqat weeye waxaa muwaqadka ahee ficligaa muwaqadka ahee lagaa doonaya waqtiga lagu xiray in laga hormariyaa bal ka waran ma bannaantahay waqtigii oon la gaarin inaad sii hormariso saddex u kala qaad ficliga cibaado maxdiya inuu yahay maya mucaamalo maxdiya inuu yahay inuu yahay fiihi shaa'ibatu mucaamalatin wa shaa'ibatu cibaadatin saddexdaasaa loo kala qaada ficliga cibaado maxdi ah haddii uu yahay cibaado maxda waxaa la yidhaahdaa ficliga la samaynayo marka aan xikmadiisa la garanaynin oo xikmadiisa ilaah bay khaas u tahay xikmo caam e mooye xikmo khaas oo ficligaa si gaar ahaaneed ugu xiran marka aan la garanaynin ficligaa cibaado maxdi baa la yidhahdaa macquulul macnuusan ahayn salaadahoo kale ha salaadda duhurka salaadan inna lagu waajibiyo xikmadeeda lama yaqaano yacni xikmo caami waa la yaqaanaayo dee is-addoonsi iyo inaan alla caabudno wey maxaa salaadda naloogu waajibiyo wax kale naloogu waajibin waaye taagnaada keli maxaa naloogu waajibin waaye ama wakhtigaa marka la gaaro intaasoo daqiiqa seexda maxaa naloogu waajibin waaye salaad maxaa naloogu waajibiy xikmadeeda cid garani male sidoo kale salaaddii baaba nalagu waajibiye maxaa qaarna afar ragcadood looga dhigay qaar saddex looga dhigay qaar laba looga dhigay maxaa kulli afar looga dhigi waaye ama kuwii shan looga wada dhigi waaye ama hal ragcad looga wada dhigi waaye lama yaqaano shayga xikmadiisa aan sidaa loo aqoonin hayru macquulilmacnaa loo yaqaana in sha allah qiyaaskaan ku gaari doonaaye kaasaa cibaado maxda ee la yidhahdaa cibaado maxda ee haddii uu yahay muwaqatna uu yahay ficluhu in laga hormariyaa cibaadadaasi ku ansixi mayso in laga hormariyana xaaraam weeye labadaasu isku daray yacni awalan falaysa yujzii man lahu yuqadimu qofkii hormariyey cibaadadaasi ka gudi mayso oo ma ayaan asixin walaa calayhi duuna xadrin yuqdimu inuu hormariyana kuma dhiiranayo isagoon loo diidin yacni markuu cibaadadaas samaynayo samayntaa uu samaynaya xaaraam wey oo safka noo siba salaad casiraan hadda tukanayna haddaan nidhaahno tukashadaasi waa xaaraam wax la ogol yahay maaha ficligaasaa xaaraam sababtoo ah waa istihza iyo ciyaar lagu ciyaarayo ee cibaadada alla uu sharciyeeyey subxaanahu wa tacaala qaabku u sharciyeeyey qaab aan ahayn in loo tukado wax la ogol yahay ma ah waaya waa hadday cibaado maxdi ay tahay haddayan cibaado ahayna mucaamalo maxdi ay tahay nin baa dayn kugu leh bisha dambe shan iyo labaatankeeda ayaa lagu waqtiyeeyey deynka inaad u keento nin baa wadiica iyo ammaano kuu dhiibtay ammaanadii bisha dambe shan iyo labaatankeeda inuu kuu yimaado kaa qaato ayaa ballan ahayd ka hore inaad celisaa waa bannaan tahay sababkana waxa weeye dee wax cibaado la yidhaahdaa kuma jirto yacni gudashadan iyo ficligani ilaah hawaab hadduu kaa siiyo oo niyo fiican aad leedahay waa meesheeda laakiin mucaamalo maxdi baa la yidhaahdaayo waa macquululmacna macnihiisaa la yaqaana xikmada loo sharciyeeyaa la yaqaana oo xoolaha in la ilaaliyo iyo inaan la kala dhicin iyo ninkaa kale gacantiisa waxa ku jiro si xalaalayn siday adiga kugu soo wareegi lahaayeen iyo waa la yaqaanaa bini aadamkaa isu baahan waayahay shaygaa muxaamalo maxdaya hadduu sidaa u yahay taqdiim waa lagu alla ogol yahay waa bannaan yahay jaa'is waay laa qubaara calayh waana- waana bannaan yahay wuuna gudan yahay oo la dhihi maayo ninkii aad deenta ka qabtay bisha dambe shan iyo labaatankeedaa ballan ahayde maantaad sabbixisaye shan iyo labaatank markii la gaaro laasim waa lagugu leeyahay deentii ma lagu dhahay deentii way kaa gudday horumarintana waa bannaan tahay shayga hadduu cibaado dhanka yahay dhanna mucaamalayi ka yahay ka war jaanib haddii la eego cibaado weeyaanoo macquululmacno ma ah jaanib kale haddii la eegana mucaamalo weeyaanoo macquululmacnuu noqonaya jaanib kale marka la eego shayga cibaado iyo mucaamalo isugu jiro ma la horumarin karaa mukhtalaf wey a'immadu waa isku khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin jaanibka cibaadada ayaa la rajaxayaayo macquululmacnaba hadduusan ahaynee cibaadanimo ay ku dhex jirto taqdiim kuma bannaanay wakhtigiisa waa in lala sugaa qaarna jaanibka mucaamalada ayay horumarinayaanoo waxay leeyihiin war maadaama jaanib macquululmacno uu ka yahay waa la horumarin karay sakadoo kale wey oo sakadu waxay leeyihiin jaanib waa cibaado oo macquululmacno ma ah waayo ansaabta loo qadaray oo sakada ay ka waajibaya markaad fiiriso wax caqligaada ku garan karta maaha shan halaadoo geelle ninkii leh zakaa ku waajibtay hee maanta waxaa la yaqaanaa shan halaadoo geelle nin kale waa faqiir iskuma wafin laba hal xaba maanta hadday ka guraan hal xaba hadduu reerka u iibiyo hee bisha hore ay hayni tii dambena iibi khalaas waaba dhama ji- hal jiilaalay ku dhammaanayaan wixii dhanba iyadoo dhalin ayay dhammaanayaan waaye ninkaa faqiir wey maca daalika zakaa laga rabaa ثانيا أفرتن نفو أري أروح إلى زكاة لقربة أفرتن أفرتن كان يكون درمي هاي نقولي أفرتن كان يكون سيدا بقول يلا باتن منك لهالك النف بالقربة سدح أفرتن هذا منك لهال نف على القربة هل أفرتن هذا منك لهال نف على القربة بقول يلا باتن يكون مركو نقول أيا نف كلا بات زكاة دي سأيواجب waayahay oo ninkii afartan lahaa iyo ninkii boqol iyo labaatan neef lahaa in la sibo oo la yidhahdo hal shay ayaa laydinka wada doonaya macquululmacno maaha xikmada rabbi baa yaqaana subxaanahu wa tacaala saxiix jaanibkaa marka la eego zakada cibaadanimada ayay qoladaasi rajaxayaanoo waxay leeyihiin lama hormarin karo zakada wakhtigeedii loogu talagalay xawalaanu lxawl xawl sanadka waa inuu soo wareegta xawalaan oo kale haddaad aragtaa weligin waa uda hariibo xawlaanul xawl ha dhihin idinka la ilfaha la idin qaadaya facalaan masdarkii ku imaanaya wey waa yahay ee qoladaasi waxay rajaxayaan cibaadanimadoo lama horumarin karay leeyihin qolada kalena waxay leeyihiin zakada sideedaba qoladan akhniyada ah maalkooda in xaq lagu waajibiyo maxaa keenay lisaddi khallati alfuqaraa qoladan fuqarada ee baahan baahidoodaa la buuxinaya oo qoladan fuqarada ay qolada akhni- akhni- akhniyada ah ee xoolaha leh maalkooda ayuu ilaahay wuxuu ka waajibiyey qoladan fuqarada inay wax ka siiyaan waa yahay fuqarada in wax loo taro weeye waxa loo sakada loo waajibiyey xikmadaa weeye soo sidaa ma ahan fuqarada in wax loo taro alla ilaha macquulul macno weeye macnaheedu waa la yaqaana oo fuqarada in wax loo taro weeye masaakiinta in wax loo taro soo ma ahan haa hee sanadka inay gaarayaanba lama ogey gaajaba hadda dili haysaay in loo sii hormariyo alla ilahay arrinkii fiicnaa soo maaha waa la horumarin karay yidhahdeen qolyahaasina laakiin musanifka wuxuu ku xidhay duuna nasin qad julib waa haddii aan la haynin nas labada arrimood mid uu rajaxo nas yidhaahdo waa la horumarin kara haddii la helo dee war ma jiree naskaa la raacaya nas yidhaahdo lama horumarin karo haddii la helana he waa la iyaduna naskaa la raacaya zakadoo kale taqdiimkeeda nusuus ayaa loo hayaayo waa la horumarin karaa wakaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam cabd- cabaas binu cabdilmutalib ayuu laba sano ka hormariyey zakadiisu ka qaaday فليس معها يجزي مد... فليس ليس ذا اسمي هذا وضمير مستتر وفعله ونغني فعله وقتك مو- موقتك هاي وقتك لها فليس فعله معها يجزئ مد كغديو يجزئ بو هاي همزدي بو بدلية إبدال كاسين جائز ويانو همزدي إيا لو بدل وبنانتها فليس معها هو فعله يجزئ مد كغدية من روح كما غديو يقدمه هرمرين له فعله هرمرين وقت يسك هرمرين كما غديو يوسف من له يقدم سبحانه دينه فليس معها هو فعلك يجزئ مدك غديا من روح كما غديا يقدمه هرمرينيه له فعلك هرمرينيه سو سيدا معها وايهي او فعلك ما غديا يوسف غدينه ما سمين كريا oo salaadii casr hadda inuu iska sii tukado yaayay maka asixina ma u suuroobi taana uma banaana walaa calayhi walaa yuqdimu ninkii ma hormarinayo calayhi waqtiga kama hormarinayo duuna xadrin iyadoo loo diidin mancin la'aan kama hormarinayo oo mamnuuc weeye hadduu hormariyo wadaa xukunkaa aan kuu sheegana atacabudu cibaadadii weeye shaygii cibaadadiisu ay maxdi ahayd weeye kan aan kuu sheegayo wadaa kaa aan sheegaya atacabudu cibaadadii maxdiga ahayd weeye وما وحي تمحض أبرح بيرو للفعل معاملة وحي أبرح بيرو وأدينت لسيه هرمريني فالتقديم هرمرين فيه كان له هرمرين يا مرتضى راضي بألقيه ولا أقول يه كي شائبة عبادة يا شائبة معاملة لماذا لها كورا وما وحي ينتصب النسبة شيغني إلى هذا معامل النسبة شيغني وهذا عبادنا النسبة شيغني لمديما ففيه كان وحاكوس خلف خلاف دون النص النص لأنت أي خلاف كسويه نص كو قد جلب لسوجي نص لا كيني لأنت سو خلاف كسويه أما النص دي له لو دي نص نزاع قوين يا يا خلاف وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه فالأول قبله على تلبس بالكف وهي من أدق الأسس وقال وحو يري منتبه مد براركسن وحو يري إن الأمر أمر لا يوجه لجهين ما يو إلا لدى تلبس قد أكتي سمويه فاللوم عنان قبله تلبس هرتي ليس عنانتا حاصل على التلبس قدقل أيها هذه بالكف اللي قدقل وهي من أدق الأسس هل كان مسألة كلامية أيها مصنف كهذا لا يا وحليا قاربة وحي هذه منتبه عوضا من أصولك يقانه قلوا أصولك تقانه وقرافي وكمد يهي يا وحي هذه سيرا أمر هدو سوء أروره أمر كاسي عد الأمر يساري يهي فعل الروحي بالله بوهي salaada salaad duhura noo gashay salaad duhur haddii ay gashay wax waajiboona dul saaran bu male salaad nagu waajibto amarna dul saaran ma jira yidhaahdeen oo waayahay salaadna dul saaranoo waajib ay haddayan jirin haddaan salaaddii ka tagnoo dembi ma ka imaanaya waa ka imaanaya oo dembiga hadduu ka yimid waajibna ma nama saarayna nahyi baa na saarnaa waajib nama saarnayna nahyi baa na saarnaa oo laa taqcuduu cani salaati ayaa na saarnay waayo alamru bishayi nahyun can diddihi waayo musanifkaaba keeni doonaaye salaadan amarka la is amray didkeeda nahyi buu ahaa salaadda ha dayninee salaadda ha ka fadhiisanina nahyigaasa meesha yaalla fadhigan aan fadhiisannay salaadda aan ka fadhiisannay nahyigaas aan ku dhacnay kaasay dhibaatada ka taagan tahay dembigana kaasaa keenaya ee amar aan ka tagnay meesha ma yaallo oo amarkan alle ka warran amarkan markay ficliga la bilaabo buu amar noqonayaayo la dulfuulaya sidaa waxay u leeyihiin mas'aladaa waxay ku dhisayaan qool mutakalimiinta ay leeyihiinoo faasida wax jirana uusan ahayn qoolkaasina waxa weye waxay leeyihiin mutakalimiinta alcaradu laa yaduumu zamaanayn waxyihiin qaacido ay samaysteen waaye waana baadil ashaaciradaa ka mida qolada aadka ugu dhaqanto alcaradu laa yaduumu zamaanayn carad waxaa loo yaqaanaa wixii daata muuq waxaan keligii meel istaagi karin wixii keligii aan meel istaagi karin yay carad yidhaahdaan miiaal qudrada iyo inaad waxaan karayso ood qaban karto qudradaasi keligeed meel ma istaagi karta ma ma istaagi karto qudradaasi caradaa la yidhaahdaa sidoo kale midibka ruuxa wax keligii meel istaagi kara ma yahay midibkaagii adigoo isaga aan kugu oolinoo midib keliya meeshaa taagan ma la arki karaa ma dhici karto caradaa la yidhaahdaa waxyaabahaas ay carad u yaqaanaan waxay yidhahdeen caradku laba zaman ma wada daa'imi karayo caradka hadda joogo zamanka mustaqbalka ee ma sii joogayo carad kalaa beddelaya hadda qudro iyo awood waan leenahay soo maha qudraddan iyo awoodda aan leenahay aan meesha ku fadhiisannay markaan kacayno qudradaas ma joogto qudro kale ayaa soo darin waa shay sayaaloo qulqulayo qudrada wax socdo weeye qaaraana marihay qaarkan aana sii daba marihay waka waa shay sayaaloo socda haddaba mar hadday arrintu sidaa tahay oo qudradii shay suganba ayan ahayn zamanka ficliga la samayni doono qudrada sugnaanayso qudrada hadda aan nagu sugan ma aha mid kale imaan doonto wey amarkan markuu soo aroorayo qudradaan ficligaa ku samayni lahayn maba haysanno ficliga agtaannada maqduurba kama aha maxaa dhacay hee qudradii aan ku samayni lahayn weli nama soo gaarin qudradan haddayn aan haynana hadday naga tegi rabto sidaa darteeda wax amaroona dul saaranba male ilaa maqduurba kuma nihine qaadiriinba kuma nihine waxaan qaadiriin ku noqonayna markaan salaaddii galno allahu akbar ba tiri haan laylahay qudradii hadday taaganta markaasuu amarka ku dul saaray hadda saacaddan waxaad qaadir ku tahay nahyiga oo salaad ma tukan haysida waa ka fadhidaa soo maaha nahyi baad ku dhex jirta nahyiga aad ku dhex jirta yaad qaadir ku tahay inaad ka baxdo markaa nahyigan ku dul saaranayd aad iska dhex fadhido kaasi weeye kan aad ku dembaabiye amar ku dul saaranee aad ku dembaabi ma jiro ilaa aad ficligii bilowdo noocaasay yidhaahdeen weliba wuxuu sii raaciyey wahiya min adaqi lusus taajuddiin subki saaxibu jamci jawaamic baa sidaa yidhi oo muxuu ahaa asaasyada masaa'isha lagu dhiso kuwa ugu fiicanoo ugu wanaagsan weeye waa ashcari asagu wax ka jira male muxuu ahaa baatil weeye wax jirana ma aha wax wax carad la yidhaahdo qulqulayo ruuxa aan ku sugnaanayninna wax jira maaha waxba keenaana muctasilaa ugu horraysay warkaasi sheekadaa wax keeno muctasilaa ugu horraysay kutubtooda ee ashaacirada kutubtooda caqiidada shuraaxdooda ay ku nasgaraysan tahay dhammaan caradkaasay sheegaan cidda keentay ugu horraysayna way sheegaan baadilla weeye wax jira maaha wa qaala muntabihun mid baraarugsan wuxuu yidhi muntabihun lilusuul waaye usuushuu aad u yaqaanaayo usuululfiqhi wuu ku baraarugsan yahay yuu u wadaa waa ashcariisa وقال وحو يري منتبه مد بلاركسن إن الأمر أمر قال فاعل كذا منتبه دبيت قدام يسوي وقال منتبه من بنارك سموه إن الأمر أمر لا يوجه لجهين مايو ومكلف كل جهين مايو إلا لدى تلبس قد قال أكتي سموي وفعلي مركو قد قال مركو بل جهين waayo hayninkii hadduu ficligii ka tago mudnib weeye xaggee dembiga uga yimid fallawmu canaan iyo dembiga qablahu qabla talabusi gudagalka hortiisa canaanta iyo dembiga xaasilun wuxuu ku xasili cala talabusi gudagal bilkafi kafi u gudagal nahi buu ku dhex jira wahiya mas'aladanna min adaqil ususi asaasada wax lagu dhiso kuwa ugu daqiiqsan weeye waa fasaadsantahay asaas fiican ma ah wahiya fii fardi lkifaayati fahal يسقط الإثم بشروع قد حصل وهي ثمرة خلاف خلافك فائدة ديسة في فرض الكفاية فرض الكفاية أي كسور هذا فهل يسقط مي يا الإثم ذنب مي يدعي بشروع بسبب شروع قد قال السبب كي قد حصل حصل يعني يقول لي هي وهي في فرض الكفاية وقال إن الأمر لا لا يوجه إلا لدى منتبهين ma aha masalada uu ka hadlayo baydkani baydkan ka horeeya lama socdo ee wuxuu la socdaa meesha aan ka soo bilownay agteeda walamru qabla alwaqti qad tacallaqa bilficli liliclaami qad taxaqaqa soo sidaa ma ahayn wabacdu lililzaami yastamiru xaala talabusi wa qowmun faru wa qowmun faruudii wey qole waxay yidhahdeen xaala talabus markii ficliga la gudagalo amarkii wuu joogsanayaa soo ma aha taasi amarkii wuu joogsani iyo ma joogsanayo faa'iidada ku jirta iyo faraca ku dhismaya muxuu yahay taasuu rabaa inuu kuu sheego wuxuu ku leeyahay fardulkifaaya dadkoo idil ayaa la yaqaana inuu waajib ku yahay meyd baa meesha yaalla meydkaa afar arrimoodaa waajibi oo dadka ku waajibi inay kanfaan inay dhaqaan kanfaan ku tukadaan xabaalaan afarta arrimoodaa waajibta waayahay amarkaasi maydka intuusan dhimanin ama sii sakaraadaya ama dhimanayey ama la soo wadayba liliclaami buu ahaa waqtigii lama gaarin haddii la keenayna lililzaami buu noqday waa isla ogol lahay intaasi dhowr ninoo annaga naga mid ah kacayoo meydkii arrintii ku bilaabay oo dhaqitaan iyo kafan bay ku bilaabeen qoolkii hore jumhuur ay wateen waxay leeyihiin waajibkii sidii buu noo dul saaran yahay amarka yastamiru waayo weli waa daa'imayaayo qoladaa ilaahay ka faraxashaan meedkaasi oo qabriga intay geliyaan ku rogaan ciidda amarkii dhammaantay waa na wada saaran yahay qoladaa dhexda hadday ku joojiyaan meedka arrintiisa intaanadii kale waa inaan wadnaa haddii sidaa aan uga tagnana kuwii dhexda ku joojiyey annagii wax dhan waa isla dambaabi waayo amar baa na dul saaranay qoladii kalena ee waxay leeyihiin amarkii buu joogsani lahaa oo ficliga marka la gudagalo shuruucda iyo gudagal haddii ficliga lagu bilaabo amarkii wuu istaagi qoladii lahaa qolada gacanta ma saareen haa wax amaroo meesha yaallaan lama arko wax waajib waana lagu leeyahayna lama arko khalaas ayagii laftooda ee ma lagu leeyahay haa waa lagu leeyahay ayaga laislama iskuma diidan in lagu leeyahay oo salaadiioo kale weeyaanoo salaaddii faradka ahayd markaad gashay inaad ka baxdo inayan kuu bannaaneen waa la isla ogola amarka wuu ka joogsaday qoladii lahaa laftooda salaadda kama bixi kara way lahaayeen qoladan meedka gacan saartay kama bixi karayaan waa inay dhammaystiraan ama annaga kale wax waajib oo lagu leeyahay male hadday meesha kaga tagaan dhexda kaga tagaan waajib dhaqan saarne ayaga ku dambaabaya qool faa'iidada ka soo bixi waa khilaafkaas iyo mas'alada ayaa ku dhismi sida ayuu u jeedaa mas'alada oo faahfaahsanna baabu fardul kifaaya ayaan ugu tegi doonaa yacni waajibka waajib fardul kifaayaha iyo waajib muwasac waxaasu keeni doonaayo aan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala wahiya faa'iidada mas'aladaas hore fii fardi lkifaayati fardu lkifaaya ayay ku sugan tahay فهل يسقط ميو دعي على إثم ذنبك ميو دعي بشروع بسبب شروع قدقل سبب ميو كون دعي قدقل وحقا حصل حصل للامتثال كلا فالرقيب فموجب تماكون مصيبه بينه والابتلاء ترددا شرط تماكن عليه فقدا كلفه كلفي مكلفين تأرقيب عليه رقيبها يا كلفي للامتثال أمر قاد شيء يسمين فعلك أي سميان درتي لا ينا أكلفي فموجب نين واجبية تمكنا واجبية مصيبة وأصيب كاس أو بينه أو تردد تكليفه كن نغنغضي بينه امتثال والابتلاء وبين الابتلاء ابتلاء يكون نغنغضي شرط تمكن مكانسي شرط جيسنا عليه فعل لما كان صدقا إن فقد دو مغناضي هل كان نوحو كهضر يا مسألة مهمة خلاف أدقنا وكجره مسألة لازم حوي أمر يا شارع حقي كيمي فعل هلا سميه ficligaa ha la sameeyo shaarica marka uu leeyahay shaarica samayn oo keliya miyuu wuxuu doonaya oo ficligan in la sameeyo oo keliyuu doonaya miyaa macnuhu mise waxaa dhici karta samayn inuu doonayo iyo fii bacdi alaxyaan ficligan in la sameeyaba inuusan doonaynin samee buu ku leeyay wuu ku amray shaarici inaad samaysana ma doonayo keliya ikhtibaar iyo imtixaan iyo ibtilo weeyaano waxaa la eegayaa inaad diyaargaroobi oo ficligii aad casbini inaad samayso u diyaargaroobi u qalab qaadani markaa kadibna iska daa lagu dhihi rabo ma dhici kartaa labadaa qol ayaa la isugu khilaafsan yahay jumhuur waxay leeyihiin takliifta haaliban waxay u soo aroortaa lilimtihaal ficliga inaad samayso in la doonayo iyuu takliifka u soo arooraa haaliban waa sida faraha badan waxaase dhici kartaa lilibtilaa'i keliya inuu u soo arooro oo la leeyahay ficligan samey marka lagu leeyahay inaad samayso shaarica maba doonayo bana lagaa rabo keliya adiga unbaa lagu imtixaanaya jumhuur waddadaasay mareen bacdi yar oo muctasile ay u badan yihiinna waxay yidhaahdeen maya ibtilo uma soo arooro wax ibtilo la yidhaahdo uma soo arooree wuxuu u soo arooraa imtihaal oo keliya ficliga shaarica samee uu ku yidhahdo waa inaad samaysaa mana dhici karto ficliga samee inta lagu yidhaahdo iska daa in haddana lagu yidhaahdo waayo ataxsiiru wataqbiixu lcaqliyeyni ayay ku dhisayaanoo waxay leeyihiin xakiim alla waa xakiim cid xakiim eena waxaan sameey haddana ha samaynayn adoon samaynin inuu ku yidhaahdo xikmad kuma jirto allana ma yeelayo taa amarkana wuxuu u soo arooraa ama takliif oo dhanba wuxuu u soo arooraa ficligaa samayntii bes ibtilaa oo keliyana uma soo arooro qolyaha waxay hor masaladaas iyadoo faahfaahsan waxaan ku soo marnay imtaaculcuquulka si fiican uga hadlay weliba nimankii muctasilada ahaa wuxuu u radiyey si muxuu ahaa laa radda bacdahu ah iyo imtaaculcuquulkii si fiican ugu radiyey qolada jumhuur waxay deliishadeen caqliga iyo sharciga labada caqliga waxay yidhaahdeen ninka addoonkiisa inuu yidhaahdo niyahow maradaa ii tol markuu maradii iyo makiinadii iyo wixii isdulsaanu diyaargaroobana iska daa inuu yidhaahdo oo bannaanka jaa'is weeye caqliga ma diidayo waa yahay sharcigana waa u deliilo nabiyullaahi ibraahim wiilkiisa gowrac buu alla yidhi innii araa fi lmanaami annii adbaxuka soo maahi gowrac haddii gowrac la yidhe miyuu gowracay maya ma uusan gowracin markuu u qalab qaaday waa laga dhasakhay iska daabaa la yidhoo wuxuu gowraco kalaa loo keenay ilaah subxaanahu wa tacaala ibraahim markuu amrayey ficligan ibraahimow samee gowracan samee markuu amrayey dee wuu ogaa inuusan samaynaynin oo inuu sameeyo inaan laga doonaynin alla waa ogaa ibraahim ficligan samee allana waa ogyahay inuusan samaynaynin oo aan laga doonaynin inuu sameeyo isla markaa اktibaar iyo imtixaan bay ahaydo ina haada lahuwa اlbalaaءu اlcadiim waa kii yidhi rabbi imtixaan weyn buu arrinka ah waxaa la mid a ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu waajibiyey jihaad hadduu waajibiyey jihaadkii dadkii jihaadka lagu waajibiyey qaar baa luka dhutinaya qaar baa ilaa qaar baa macduum aha shil in aan haysanin war ma ayan hayna ayagu dhammaan in jihaadka lagu wada leeyahay ayay la ahayd allana wuu ogaa inaan jihaad laga rabin kuwani ikhtibaar bay ahayd ikhtibaartii qaar way ka soo baxeen oo sidii la doonayay noqdeenoo markii dambe cudurdaan loo cudurdaaray ayagoo guryahoodii joogo ayay nidaamaysnaayeen oy lahaayeen allah rasuulka haddii aan raaci lahayn jihaadka haddii aan aadi lahayn yay lahayn walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow acyunuhum tafiidu min addamci xasana rasuulkana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina bilmadiinati la rijaalan maa sirtum masiiran walaa qaطactum waadiyan ilaa sharakuukum alajr yacni madiine waxaa ku sugan dad meeshaad marteen ba ajirka idinla qaybsanaya xabasahum ulcudur nimankaasi waa la ikhtibaaray imtixaan ayaa lagu sameeyey ficliga inay sameeyaan lagama doonaynin laakiin maadaama ay diyaargaroobeen oy niyaysteen oo jihaadku ay niye ka ahayd qolada mujaahidiinta ee ajirkoodii mid ku dhowoo kale ay helayeen marka ikhtibaar buuna ahaa muxuu ahaa takliiftaas qolka horena daciif weeyaanoo qoladaa waxay kaga jawaabayaan muctasilada ibraahim wiilkiisa wuu gowracay laakiin meeshuu birta maryama waa isku dhegaysa kulaha kuwo kale waxay yidhahdeen maya birti luquntiisaaba waxaa loo bedelay naxaas isaga wuu gowracaya way goyni wayse takliifu baa laa yudaac ahahe waxaas si fiican buu uga jawaabay aqwaashaasoo in uu soo aroorinayay imtaacu lculuq cuquulka kadibna uu ka wada jawaabayey oo uu ku radinayey dib ugu noqdo kallafa wuu kallifay alraqiibu allaha raqiiba mukallafiintii buu kallifay lilimtiaali liajli limtiaali buu u kallifay waa qoladii hore muctasile ay u badnaayeen qolkooda fa muujibuu shaksiga waajibiyey tamakunan ficliga ruuxa inuu qaban karo musiibu mid asiibo wey marka mar haddii imtisaal keliya la doonayo ficliga ficli suuroobi karo ruuxa uu qaban karo waa inuu yahay taasay waajibiyeen ninkii waajibiyeyna markaa musiib weeyaan qolkaa ninkii raacay yacni qolka musiib ma aha ee ninkaa qolkaasi waxa uu shardi ah ficligaa waa in la qaban karo ninkii yidhaahdo kaasaa musiiba sidaas u jeeda aw taradada wuxuu noqnoqday takliifkii baynahu bayna alimtihaali iyo walimtilaa'i wa bayna alibtilaa'i ibtila dhexdooda ku noqnoqday yacni imtihaalna wuu noqon karaa ibtila keliyana wuu noqon karaa sidaasuu u jeedaa aw bayna taradada faacilku waa damiir mustatir ah ee kallafa masdarkeedu u noqonaya oo taradada takliif waay masdarkii takliifkii buu u noqoni baynahu darafkaa taradada ayuu ku tacalluqay hada waa mudaafu ilayhi walibtilaa'i hada mudaafu ilayhi ay ku cadfan tahay هذا مضاف إليه أنا دوا ضمير الجر ضمير الجر إن واحد وعد فأصور خافض كي لسوء علين كور جمهور ما أقول كوح إنا مالك كم دي هنا وأقول يو وعود خافض لا تعطف على ضمير خفض لازما قد شعير وليس عندي لازما صلاهي إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا أو بينه أو تردد ونغنغضي تكليفك بينه بين الامتثال إيو والابتلاء وبين الابتلاء ابتلاء نحو الله يكون نغنغضي شرط تمكن ficligaa suurowgiisa shardi la shardiyaa shardu tamakunin suurow ficliga uu suuroobi karo ma shardu tamakunin makansi ruuxa uu makansan karo samayni karo calayhi ficliga in faqada wuu maqnaaday oo shardigii ahaa tamakunka meesha wuu ka baxayaa markaa maadaama ibtila uu noqonayo oo nebiyullaahi ibraahim gowraca inuu u suuroobi karo waxba shardi ma ahayn qoladan jihaadka lagu waajibiyey intaanan loo sheegin cudurdaarkoodii inay jihaadka aadi karaan waxba muxuu ahaa shardi ma ahayn calayhi takliifu yajuuzu wayaqa maca cilmi man umira biladi imtanac fii cilmi man amara kalma'muuri fi lmadhabi muxaqaqi lmansuuri calayhi khilaafka dushiisa ayuu ku dhisan yahay takliifun takliif takliifka oo yajuuzu bannaano wayaqa u dhacayo maca cilmi man ruux ogaanshihii miciisana la kallifo ama ku dhacayo umira la amray biladii kii la amray imtanaca mancoonaaday fii cilmi man ruux cilmigii ku mancoonaaday amara amray kalma'muuri kii amrayna waa lamid kii la amrayna waa lamid fi lmadhabi muxaqiqi lmansuur yani wuxuu leeyahay mas'aladaa khilaafkaa waxaa ku dul dhismaya ma dhici karta ficli inuusan dhacaynin aamirka uu og yahay ma'muurkana uusan ogeen in lagu kallifo waatii haddaan aan sheegayn ficligani aamirka wuxuu og yahay inuusan ficligaas dhacaynin waa og yahay ma'muurkasi ma oga qofka la amraya ma oga qofkaasi in la kalifo ficligaa lagu kalifo ma bannaantay sida nebiyullaahi ibraahim qoladii lahaa imtihaal keli ayaa ficliga ayuu u soo arooraa takliifka qoladii lahaa waxay leeyiin maayo maayo taa ma dhacayso laazim ficligaasi ficli mumkin oo dhici kara waa inuu yahay inuusan dhacayninna aamirka waa inuusan ogeen ee inuu dhacayo waa inuu og yahay ama waxba warma waa inuusan haynin war waa inuusan haynin waa makhluuqa inuu dhacayo waa inuu og yahayna waa rabbi subxaanahu wa tacaala waa yahay qolada kalena waxay leeyihin ma waa suuroobi karaya aamirka isagoo og ficligaa inuusan dhici doonin ruuxa in lagu kallifo wax suuroobi kara wey oo la yidhahdo ficligaas samee aamirkana wuxuu og yahay ficligaa inuusan dhicaynin sida nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo kale taa waxaaba ka sii daran aamirka iyo ma'muurka labadaba iyagoo og ma'muurkii waa aamirkii waa og yahay ficligaa inuusan dhicaynin ma'muurkan la amraya laftii ficliga inuusan dhicaynin waa og yahay ficligii uu ogaa inuusan dhacaynin in la amra waa bannaan tahay raajix waa bannaan tahay oo maxaa faa'iidoo ku jirta waaba ogahay ficligaan inuusaman dhacaynin aan ogahay oo inaan la iga rabin oo ficligaan aan laiga dooni doonin waan ogahay saxiix isla markaana waa lagu amray mukallaf baad ku tahay faa'iidaday ku jirta alla ilahi furuuc badanaa ku dhismi faa'iidana way ku jirta mas'alada hore horta furuucda ku dhismi waxaa ka mid ah yacni aamirka wuxuu og yahay ficligan inuusan dhici doonin laakiin adigii ma'muurka ahaa ma ogin waa lagugu kallifi karaa haddii la yidhaahdo iyo laguguma kallifi karo faa'iidada soo bixiya markiiba la dareemi kara waxaa ka mid ah bil ramadaana la jooga bishii ramadaan adigoo gurigaagii joogo caafimaad qaba dhibaato ayay jirin yaad maalinkii ramadaan iska afurtay maalinkaad cunto iska buuxi quraac ma ahee kaalehee been iyo shahaad isla dhacday maalin ramadaan toddoba saac ama shan saac markii la marayey waadna dhimatay kow naftaa kaa baxday ama waad waalatay takliifkii aad ka baxday bi- maalinkaa ma lagugu leeyahay mudri mise ma tahay ilaa aamirkii ku amrayey wuxuu ogaa maalinkan inaadan soomi doonin wuu ogaa saxiix soo maaha adigii ma'muurka ahaa laakiin warkama aadan hayn u kasaad u afurtay haddii la yidhaahdo imtiaal keliya iyuu takliifka u soo aroorayay mudribna ma tihid wax dembiyo dushaada in lama arko maalinkaana lagaama rabo maxaa dhacay dee aamirka wuxuu ogaa inaan lagaa rabinba imtiaal iyo takliif buu usoo waxaa imtiaal iyo ibtinu usoo wada arooray takliif haddii la yidhaahdo maalinkaa mudnib baa tahay waana lagugu leeyahay waayahay ka waran adiga ma'muurka ahaa laftaadii waad og tahayba ficligan inuusan dhici doonin aamirkii waa og yahay ma'muurkiina waa og yahay in lagu kalifo ma dhici karto labadii qol ayaa ku sugan horta waa dhici karta sida raajix qole waxayli ma dhici karto qolna waxayli way dhici karta farac baana ku dul dhismaya faraca muxuu yahay waa farac uu iska jacli ah gabar gabdhaha muslimi muslimaadka ka mid ah ayaa rasuul wuxuu ku yidhi beri shan saac markay tahay dhiiga kugu dhaca adiga shan saac markay tahay xeedaa kugu dhici dhiiga kugu dhici hee gabadhii maxay og tahay beri inayan soomaynin oo shan saac inuu ka burayo waa bilaa shakin rasuulka qowlkiisi waa calayhi salaatu wasalaam beenna ma noqonayo soo ma ahan gabadhaasi maalinka gelinkiisa hore inta ay saxuurato inay soonto miyaa ku waajibi ilaa dhiigga uu kaga dhacayo base maadaama aan ogahay maalinka inaanan dhammaystirayninba cibaadadana imtitaal un la doonaya ama takliiftu imtitaal un la doonaya subxibaaba iska sii quraacani ilaa dhiigaaba igu dhici rabaaye base waxaa leeya maya ibtilana meesha waa ku jiraye waa iska sii afuri Wax- hadal badni ahaa taasi sheekadaasoo dhan waxaa keenay muxuu ahaa taajudiini subki jamculjawaabicuu ku qoray asna jamculjawaabicuu nadiminhaya marka waxa dan weyn ay ku xidhnayd maaha adigu masalada hore mufiid waaye laakiin masaladan dambe wax saa usii weyn maaha عليه تكليف عليه خلاف دوشي سا يكون لسيه تكليف تكليف تكليف أي جزء أصوليين تنحض ولا وحا جرا فن والممركة على قرساني استلاحي سوينا تقام استلاحي سهدادا أقولين الفها لبو قاضية ما فهم كريس نحو على قرساني رفعية نسبنا بكل تقاني رفع وح كل لوق على أتقانا نسبنا وحلة تاقا أتقان هو اللي قام يعرب بينهم ميسين كارا كون نعي فني وإنا تقانا استلاحي أصوليين تي جائز وحنا ديكو هذا جائز وحكى أي راعي jaa-izun caqlan bay u jeedaan shaygan caqliga wuu suuraysan karay ku wadaan ee sharci ahaanu u bannaan yahay iyo waa sa- waad samayn kartaa iyo ma aha waxa laga hadlayo shaygan shay caqli ahaan u dhici karo weeyaanoo caqliga bani aadamka waa wuxuu qaadan karo wuna fahmi karo yay jaa-is u yaqaanaan yaqacuna sharci ahaan buu u dhacayaa bay u jeedaan sidaa u garo calayhi ee khilaafkaa dushii ayuu ku sugnaaday takliifun takliif takliifka oo yajuusu bannaan caqlan waaye ويقع دعي شرعا من جهه شرعنا ودعي مع علم من روح علمي روح اوغاشي سمعينا كدعي ما كدعي ما مع علم من روح علمي اوغاشي سمعي ها صح مع علم من روح علمي معي كدعي امر الله امري بالذي كي اوغيهي ما بالذي كي لا امري امتنع امر هذا مع علم من وحوجه ruuxan mukallaf inuu yahay ee ficligan laga doonayuu og yahay ee inuusan dhacaynin buu og yahay ha u qaadani yacni wuxuu ku wadaa khilaafka waxaa ku dul dhismayaa takliif ma'muurka uu og yahay in la kallifay waxa lagu kallifayna wax dhici doona uusan ahayn laakiin asaga ma oga inuusan dhici doonin waa masalada hore masalada dambena asaga laftii waa og yahay inuusan dhici doonin inta- sidaa u faham calayhi khilaafka dushii ayuu ku sugan yahay takliifun takliif takliifka oo yajuusu bannaano wayaqacu dhacaya مع علم من روح أغاشيهيسا تكليفته وأغيهي مع هذا أيو تكليف كادعي إيه أمر الله أمري بالذي كي لا أمري امتنع منعون يكون منعوية في علم في علم من روح أغاشيهيسا يكون منعوية أمر أمري أمير كأو كالمأمورين مسألة ذي لباوي مأمور كلفتين وأغيهي مركز ضمي في المذهب مذهب نحديسا أيو خلاف كأكون اسمي المحقق إلا سوي المنصوري إلا هيلية والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك